bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habe wacan wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad joogtaan waxaad kusoo dhowaataan barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho
warniyahow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanana way xirta war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baawur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddadu way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaaladaa sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisi iyo duunyadii daryal wacan ma haystaan inay kala dayooban acul baa loogu dawgalay
mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal waa habeenimo sabti axad ay soo gelayso afar iyo labaatanka februari laba kun afar iyo labaatan haddii rabbi laga helo qodobadan oo caawa barnaamijkeena kusoo qaadi doono waxaa ka mid noqon doona ra-iisul wasaaraha dalka xamse cabdi barro maanta guddoomiye shir muhiima uu ku saabsan dhibaatooyinka isbeddelka cimilada adduunka haddaba shirkaani waxyaabihii sida gaarka lagu qaada dhiga ayaanu caawa barnaamijkeena kusoo qaadi doonaa qodobada kale waxaa ka mid noqon doona faahfaahinno laga helayo howlgal lagu dilay xubno ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab oo ka dhacay gobolka shabeellada hoose ee soomaaliya warar iyo macluumaad ayaan idinkaga heenaa tirada dagaalyahanada al-shabaab ee howlgalkaasi lagu dilay iyo dowladda federaalka ee soomaaliya oo faahfaahin ka bixisay qodobada kale waxaa ka mid noqonayo baarlamaanka soomaaliya oo maanta bilaabay ka doodista cutubka labaad ee dastuurka soomaaliya kulankii baarlamaanka soomaaliya ee maanta qabsoomay ayaanu warar idinkaga heenaa sidoo kale waxaad maqli doontaan oonu caawa barnaamijkeena kusoo qaadi doonaa dadweyne iyo mas-uuliyiin ka qaybgalay banaanbax ballaaran oo lagu taageerayo heshiiskii dowladda soomaaliya ee la gashay turkiga islamarkaasina ansixiyeen baarlamaanka iyo sidoo kale golaha wasiirada madaxweynaha qarankan uu qalinka ku duugay ayaanu caawa barnaamijkeenna idinkugu soo gudbin doonaa bananbaxyadaas oo maanta muqdisho ka dhacay sidoo kale waxaan idinla wadaagi doonaa oo aad barnaamijkeena ku dhegeysan doontaan haddii rabweyne laga helo somalilan oo dowladda federaalka soomaaliya ku eedeysay inay sababi gaadhay shil diyaaradeed oo ka dhaca hawada soomaaliya gaar ahaan deegaanada gobolada waqooyi caawa ayaan idiin soo gudbin doonaa warar arrintaasi ku aadan sidoo kale waxaan idinla wadaagi doonaa allah u naxariistay meydka cabdinaasir dahable oo ahaa sarkaal ka tirsanaa hay-adda socdaalka waa hay-adda duulista rayidka ee soomaaliya oo maanta magaalada hargeysa laga dejiyey qodbadaas iyo wixii nagu soo koray ayaa dhegeysan doontaan cabdiwahaab cabdiqaadir ayaa farsameynaya mar kale wareegga warka dalsan
warkaal kaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildaan waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahayow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh awoodiyo hesnaa infajigan ayaa laga rabaa
markale dhegeystayaal waxaan idin leenahay habeen waxaan wanaagsan meel walba oo aad joogtaan raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho ayaa naga dhegeysanaysaan muujadda hirka dherarkeedu yahay kuwii sagaashandhibcshan magaalsas efhamkaasoo inaga maqli karaan dhegeystayaasheena ku sugan gobolka kani banaadir iyo weliba gobollada kale efhamku uu gaaro meel walba aad joogtaan waxaanu dilanaa saaxiibayaal habeen wanaagsan qaybaha ugu horeeyo ee barnaamijkeenna ayaanu caawan baqadi doonaa waxaanu ku bilaabi doonaa faafaahinadii ugu dambeeyey howlgal ay ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya iyo sidoo kale saaxiibada caalamiga ay ka fudhiyeen gobolka shabeellada hoose ee soomaaliya oo ay dowladda sheegtay in lagu dilo xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab wararka naga soo gaaraya gobolka shabeellada hoose ee soomaaliya ayaa sheegaya in maanta halkaasi uu ka dhacay howlgal ee lagu bartilmaameysaday dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab howlgalkan oo dhacay waa berigii hore ee saakay ayaa khasaare lagu gaarsiiyey dagaalamayaasha shabaab sida ay shaacisay dowladda soomaaliya waxaana lagu dilay dagaalyaano ka tirsan al-shabaab kuwaasi oo gaarayo ilaa iyo soddon xubnood sida loo dhigay warka ka soo baxay dowladda federaalk ee soomaaliya howlgalkan ayaa la sheegay in laga fuliyey goob ay isku aruursanayeen dagaalyahanadaasi ka tirsan al-shabaab islamarkaasina ay fuliyeen saaxiibada taageera soomaaliya iyo ciidamada militariga soomaaliya howlgalkan waxa ay dowladda soomaaliya ay sheegtay in khasaaro markaasi ba-an lagu gaarsiiyey dagaalyahanno ka tirsan al-shabaab inta howlgalka uu socday waxaana uu ka dhacay deegaan hoostaga magaalada marka ee gobolka shabeellada hoose ee soomaaliya ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa maalmihii ugu dambeeyey oo howlgallo culus waday howlgalkii ugu dambeeyey wuxuu ka dhacay deegaan la yidhaahdo jilimarka oo gobolka ee shabeellada hoose ee soomaaliya ka tirsan waxaana la sheegay in goobtaasi la bartilmaameysaday ay ku sugnaayeen dagaalamayaasha al-shabaab warbaahinta dowladda ayaa baahisay in howlgalkan ee ciidamada ee huwantu ay ku bartilmaameysadeen goobtaasi isku aruursanayeen dagaalamayaasha shabaab saraakiisha hogaaminaya ciidamada dowladda ee soomaaliya ayaa waxa ay sidoo kale ay sheegeen in xubnahaasi soddonka xubnood gaaraya lagu dilo howlgalkan deegaanka uu howlgalka ee ka dhacay ee jilimarka ah oo magaalada marka ee gobolka shabeellada hoose ee soomaaliya hoostaga ayaa la sheegay in lagu bartilmaameysaday deegaanadaas ma jira ila ka madax bannaan dowladda soomaaliya oo xaqiijin kara warkaasi magaalada muqdisho maanta waxaa ka dhacay banaanbaxyo oo ee, dadka ee, ku dhaqan magaalada muqdisho iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ay ka qayb galeen banaanbaxyadaas ayaa lagu taageerayey heshiiskii dhinaca difaaca ee markaasi badda islamarkaasina dowladda federaalk soomaaliya iyo turkigu ay wada galeen qaar ka mid ah mas-uuliyiintii ka qaybgale oo gudoomiyaha maamulka gobolka banaadir madaale iyo xubno wasiiro ah ay ka mid ahaayeen ayaa madashaasi hadalla ka jeeday
waxaan u sheegaynaa dowladda jaarka aan nahay ee etoobiya intaasoo qarni ayaan diris nahay kalamana guuri karno waa isku qasbannahay qarnigii kow iyo labaatanaad inaad tidhaahdiin waxaan ku xadgudbaynaa taaga ka mid ah dhulka soomaaliya ama biyaha soomaaliyaan ku xadgudbaynaa annagoo qaab sharci darraa u soo marayno taas waxaan leenahay laydinkama aqsan doono dadka soomaaliyeedna ma aqbali doonaan caqliga caafimaadka qabee adduun weynuhuna waa diidey kelmaddii aan isugu nimiday iyo halkan ay shacabka magaalada muqdisho joogo ay muujinayeen waxaa kelmaadkoodii ku cabbiray mas-uuliyiintii hortay hadashay waa runtii taageeridda aan taageerayno go'aankii ka soo baxay aqalka baarlamaanka golaha xukuumadda madaxweynuhuna uu saxiixay heshiiskii labada dhinac ee walaalahayna turkiga iyo dowladda soomaaliya dhex maray ayuu shacabka maanta magaalada muqdisho taageerayaa shacabka magaalada muqdisho waa shacab u soo taagan mar kastaba inay wixii xunna ay ka hor yimaadaan wixii wanaagsanna ay taageeraan taasna waan uga mahadcelinayaa inay qorraxdaani saaka ay soo fadhiisteen ay halasaydii guryahoodii ka soo kallaheen ay halkaan isugu yimaadeen ayagoo muujinaya dareenkooda walaaltinimo daraankooda taageero ay taageerayaan heshiiskaasi dhaxalgalka ah ee difaaca baddayna iyo dhammaan tababarka ciidamadayna iyo garab istaaga walaalahayna turkiga ay mar kastana la garab taagan yihiin taageerada ay muujinayaan shacabka magaalada muqdisho waa ku mahadsan yihiin waxaan leennahay walaalahayna soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ha taageeraanno go'aannada dowladdooda ama mumatiliyiintoodii baarlamaanka ku matalayay go'aannada ay qaateen inay taageeraan aan rabaa tuulo iyo degmo iyo gobol intii joogtaba in la wada taageeraan rabaa intaas kadib waxaan u sheegaynaa dowladda jaarka aan nahay ee etoobiya intaasoo qarni ayaan dirisnahay kalemana guuri karno waan isku qasbannahay qarnigii kow iyo labaatanaad inaad tidhaahdiin waxaan ku xadgudbaynaa taaka ka mid ah dhulka soomaaliya ama biyaha soomaaliyaan ku xadgudbaynaa annagoo qaab sharci darraa u soo marayno taas waxaan leenahay laydinkama aqsan doono dadka soomaaliyeedna ma aqbali doonaan caqliga caafimaadka qaba ee adduun weynuhuna waa diidey marka quruunaad soo noosh- soo nooleedeen idinkoo badla'aan ah marka hadda inaad tidhaahdiin lix iyo dhowr iyo toban dowladood oo afrikaan ah ayaa waxay ku nool yihiin badla'aan ku nool yihiin wax uga hadlaysanna ma jiraan idinkuna intaasoo qarniyaad soo nooleedeen waxaad rabtiinna waa dhoofisiin waxaad rabtiinna waa idin soo degaan marka soomaaliya ha ku xadgudbina oo isdhihina waa xilligii laga faa'iidaysan lahaa marka waxaan leeyahay taasna waxaan leeyahay etoobiya walaalayna soomaaliya leenaho reer waqooyi galbeedna ayagana waxaan leenahay muuse biixishadu yimiday britana waa baxayaa laakiin taariikhda laga tegayaa la isweydiinayaa brita haddii la yidhaahdo jiilalka soomaaliyeed oo meel kasta ay joogaan yaan lagu xadgudbin carradooda dhulkooda biyahooda yaan lagu xadgudbin aan leenahay oo taariikh xuyaysan idin qormin kuwa maanta meesha joogo beri joogi maayaan taasna waxaan leenahay taasaan ku leeyahay idinkuna waa mahadsantihiin waxaa ku soo maray fursad dahaba oo aad kaga faa'iidaysanayso damacaagii qarniyaasa soo jiray ee ahaa inaad qabsato dhul soomaali leedahay ma qabsan kartid eh, mana qabsan doontid inta dadka soomaaliyeed ay jiraan ay noolyihiin saaxiibadoodna ay nool yihiin turkigu waa dowlad qadiim ah oo ta- heshiis taariikhi ah ama xidhiidh taariikh oo soo jiray muddo qarniyaala ka hor oo naga dhexeeyo waxa ay marar badan nala qaybsadeen dhibaato ay shacabkan eh, ku nool magaalada muqdisho iyo gaar ahaan soomaaliya ay la soo gudboonaatay oo ay ugu horreysay tii koob iyo tobankii markii adduunyadu ay ka quusteen oo isaga iyo xaaskiisii iyo carruurtiisii iyo wasiiradiisii ay ku soo degeen magaalo madaxda kuna soo jeediyeen indhaha caalamka middanna waa mid labaad oo taariikhiya oo markii cadowga soo jireenka etoobiya uu isku dayey inuu ka qaato qaybo ka mida dalkeenna ee uu isyidhi maanta soomaali way kala qaybsan tahay way itaaliyar tahay sidaasi darteed waxaa ku soo maray fursad dahaba oo aad kaga faa'iidaysanayso damacaagii qarniyaasa soo jiray ee ahaa inaad qabsato dhul soomaali leedahay ma qabsan kartid eh, mana qabsan doontid inta dadka soomaaliyeed ay jiraan ay nool yihiin saaxiibadoodna ay nool yihiin waxaan u mahad celinaynaa madaxweynaha turkiga dayib erdogan oo runtii isagu ah halyeyga agna ag taagan annaga keliya ma ah ee dowladaha islaamka oo dhan ag taagan marka ay dhibaasa qabsato waxaan u mahad celinaynaa shacabka iyo dowladda waxaan u mahad celinaynaa cid kasta oo ag taagan oo muxuu ahaa marka ay dhibaato la kulanto dadka soomaaliyeed gacan u fidinaya Eh, soomaalidu waxay ku maahmaahdaa walaal inuu macaan yahay ninkii madiya baa og haddaanu shalay madi ahayn maanta waxaanu haysanaa garab buuxa oo walaal oo na ag taagan oo nooga faa'iideynaya wixii ay adduunyadu ku heshiisay inaanay soomaali la heshiisiin ee loo heshiiyo khayraadkeeda ee loo heshiiyo badaheeda in sun lagu aaso shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan maanta ugu bishaaraynaynaa inay baddeennii badbaaday inay dhulkeennii badbaaday in walaalii naga weyn oo wax walbaynala ag taagana aan helnay soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha noolaato turkigu ha noolaado asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu heshiiskii gadgarada iyo boobka ahaa ee ka dhacay abdisababa waxba kama jira muqdisho waa u mahadnaqaynaa way hadleen waxay ku hadleen inay taageersan yihiin heshiiska iyo difaaca badda soomaaliya inay taageersan yihiin midnimada iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed shacabka hargeysa iyo burca way hadleen markii heshiiska la galay waxay muujiyeen baddooda iyo dhulkoodu inuu in la difaaco inay mid doonayaan soomaali inay heshiiso oo midowdo oo dhulkeeda aan cid kala qaadan marka anigoo muddo badan siyaasadda ku soo jiray taariikhiya markii soomaalidu kala irdhowday ee dagaalladii sokeeye dhaceen ilaa xilligii aanu imbagaati iyo ceeldoreed joognay waxaan ku ammaanayaa shacabka muqdisho iyo siyaasiyiinta reer muqdisho inay weligood ahaayeen dadka midnimada u taagan ee ku bixiya soomaalinimada iyo jiritaankeeda ku bixiya waa sidaas sida had iyo jeer dhaqdhaqaaqa loo waa sidaas shacabka waa ammaanaya sidaan sheegay shacabka soomaaliyeed waa isku niyo waxay rabaan midnimo waxay rabaan nolol waxay rabaan nabad meesha fashilku ka jiraa waa hoggaanka dadka soomaaliya hoggaamiya ama heer qaran ha joogeen ama heer gobollo ha joogeen meesha dhaliishu ka jirta waa dadkaas oo heshiin waayey oo soomaalida dareenkeedaas hargeyso iyo xamar isku mid yihiin iyo garowe iyo baydhaba in la fasiro oo laga dhabeeyo oo nabad iyo nolol iyo heshiis la keeno dadka reer waqooyiga somalilan waxay weligood ku suntanaayeen guul kasta oo soomaaliya gaadho ilaa kun sagaal boqol iyo kontonkii haddii halgan la qabtay xornimo la raadiye reer waqooyi baa raadiye haddii saferiya lagu dagaalamay reer waqooyi baa ku dagaalamay haddii halkan markii la joogay dadaal la sameeyey wasiirro sameeyeen ciidamo sameeyeen hormuud bay u ahaay dareenkaasay leeyihin soomaalinimadaasay leeyihin konseenkooda waa in si siyaasiya loo xalliyaa soomaalida waa inaan la kala fogayn madaxda qaranka waa la wadaagnay nimanka iyaga midnimada u taagan ee xagaar iyo anigu aan halka maanta ka joogno inaan lagu saamoobin heshiiskii gadgarrada iyo boobka ahaa ee ka dhacay abdisabaaba waxba kama jiraan shacabka somalilanna saasay qabaan annakoo midnimada taaganina saasaanu qabnaa waxaanu doonaynaa in lagu noqdo miiska wadahadallada in lagu noqdo miiska wadahadallada waa in lagu noqdaa heshiiskii jabuuti ka bilowday waa in lagu noqdaa waa in la heshiiyaa tabashada reer waqooyigu qabana la xalliyaa jamhuuriyadda iyo ra-iisul wasaaraha waa ka go-an tahay dadka reer waqooyiga ee dhaqan leh ee waxgarad leh ee ganacsato leh ee siyaasiyiin leh ee somalilan joogana waxaan leenahay sidii loo dhaqmayey sanooyinkii dambe idima anfacayso shacabkaad mas-uulka ka tihiinna ma anfacayso waa in miiska wadahadallada soomaalinimada iyo midnimada iyo wadajirka lagu soo noqdaa taas baan taageersannahay annaku haddaanu nahay dadka midnimada u taagan bil gudaheed waxaanu keenaynaa aragtida aanu ka qabno sida midnima ku imaan karto sidaanu dadkaanu matabne waqooyi jooga la xalliyo ay dhammaato wejiyo kaloo kan ka sii xun intaanay yeelan waa in sacrifice loo sameeyaa oo la dhammeeyo waxaan ku noqonayaa inaan u mahad celiyo gobolka banaadir iyo madaxdiisa inaan u mahadnaqo guddoomiyaha shacabka halkan maanta qorraxdan maanta oo dhan u taagnaa difaaca dalka iyo iyo badbaadinta iyo sugidda amniga xuduudaha iyo badda soomaaliya aad iyo aad baa mahadsanti
dowladda turkiga ayay maanta halkan dadka shacabka soomaaliyeed uga mahad celinayaan gaar ahaan gobolka banaadir dadka ka soo jeeda ama ku dhaqan waxaan uga mahad celinaynaa saaxiibtinimadooda joogtada ah dadka soomaaliyeed inay muddo dheer garab taagnaayeen haddana maanta garab istaaggii ugu weynaa ay u muujiyeen maanta waxaad arkaydiin dadkii gobolka banaadir shacabkii gobolka banaadir qaybihiisii kala duwanaa oo halkaan istadiyo koonis injineer yeliisow iskugu soo baxay ayaga oo ayidaya ama taageeraya go'aankii ama heshiiskii dowladda federaalka ah iyo dowladda turkigu ay wada galeen golayaasha dowladdana ay saxiixeen madaxweynaha jamhuuriyadduna uu shalas daraad saxiixay dadka gobolka banaadir aad iyo aadaan rabaa inaan ugu mahad celiyo sida quruxda badan oo mar kasta ay ugu taagan yihiin midnimada dadka soomaaliyeed dowladda federaalkana mar kasta ay u garab taagan yihiin mudana guddoomiye saaka sidaad arkayda meeshan waxaa isugu yimid shacabkii gobolka banaadir oo saakay hal saac ka hor halkan ku soo bilowday ilaa iyo haddana socda wakhti kulul ayaa la joogaa ma rabna hadalka inaan ku sii dheeraanno dowladda soomaaliya oo madaxweynaha jamhuuriyadda uu hoggaaminayo dadka gobolka banaadir oo guddoomiyaha gobolka iyo maamulkooda ay hoggaaminayaan waxay uga mahad celinayaan sida ay mar kasta ugu taagan yihiin difaaca dalka iyo diinta iyo dadka intaba gobolka banaadir haddaan nahay maamulka gobolka banaadir iyo dadweynaha gobolka banaadir intaba garabka dowladda federaalka ayaan taagan nahay dowladda turkiga ayay maanta halkan dadka shacabka soomaaliyeed uga mahad celinayaan gaar ahaan gobolka banaadir dadka ka soo jeeda ama ku dhaqan waxaan uga mahad celinaynaa saaxiibtinimadooda joogtada ah dadka soomaaliyeed inay muddo dheer garab taagnaayeen haddana maanta garab istaaggii ugu weynaa ay u muujiyeen isku soo baxu intaasu ku saabsan yahay aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin mar kale ayaan rabaa inaan idiin mahad celiyo golaha wasiirada oo nagala soo qayb gala adinkuna aad iyo aadaad u mahadsan tihiin warshada isbuunyada ee dubai duraad iyo shalay iyo kala duwan maantaba maxaad uga dan leedahay wah wah dub markaan idhaahdaba waa anigii dibdiloomayo hurdadii idiidee daalkiiyo dhafarkii dushayda saarnaa maanta waan ka dulo dusha san maraya calashaan warshada isbuunyada ee dubai amba waa dabaaldegayga damaashaadii farxadeyda isbuunyada dubai wax lagu doorsado oo laga doorta lawa dalkeenna ballaaran dadka ku dhex nool dubai bay isku sheegeen oo dabcan laysku tilmaamay joodaryada duwaa dug markaad tiraada raaxaad ka dareentaa oo durbo waad gamaadaad dig fadhiyada ka sii dareen dahaboy ka sii wacan oo daartii la dhigaa nuurkeed ma damo dabcan way ifaysaa qurux badanaye iska seexo walaal labadii dadaashee dooqoodu midooba si ay u kala didin doorkoodu u lumid dubai baa loo guglaayoo fadhigoodaa loogu daraa warshad isbuunyada ee dubai waa warshad aad loogu riyaaqay islamarkaasina laga helay wax soo saarkeeda warshadda waxay soo saaraysaa jodaryada kale ah furmadoobaha dubai vib medical matres superform standard dubai sundus xabiibi iyo xayaati jodaryadan waxay isugu jiraan nafar iyo nafray barkimaha ka sii daran hoo xabiibi adna hoo xayaati ilaan barkimahayba ku qoran yihiin xabiibi iyo xayaati iyo aad waaba raaxo socotee shib iska dheh warshadda isbuunyada ee dubai keenaysaa fadhiyo aad u wanaagsan oo fadhi carbeed ah hal dabaq laba dabaq saddex dabaq iyo in kaloo ka sii badan warshaddu waxay ku taallaa dhinaca galbeed ee wadada daarsalaam ama waxfaanaynta sileer waxaad kala xiriirtaa eberle halhal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo saddex eberle halhal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo afar eberle halhal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo shan eberle halhal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo lix
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeegga gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeegga gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix farriintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo debadda ah iyo farriin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeegga xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaad xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar geesis walaag intaas dheer kala hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeen oo ah facebookcom hormud hormud 4 g l t e yaa waa dheeftaas iyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay soo ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto matoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryanay martidaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa maacaleesh yaab waaye maraq digaaga jumba maa suuqa laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa bakhaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihi kabacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragtin
baryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaa iloobi soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumba leewa rooti ama canjeero jumba ku darsa ama muufo kolay tahay Haa.
maraq digaaga jimbo haa ciidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale isaga un maanta noo qoosha muufadaan ku cunnay
maraq digaaga jumba macaanta iyo carabta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo company waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer lixdan iyo shan labaatan iyo toddoba soddon iyo kow ama siddeetan iyo lix konton iyo kow sagaashan iyo sagaal maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dhaktar cali baashi cumar rooraye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray waddada ka leexata hotel beder ex hotel amira iyo hotel safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaada intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashay sancadood ma taqaan sadarkuu muuqda uma baahna su'aalo subarsayn tayadooda soomaalaha u codaysi
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxoon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subarsayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersign waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersign oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahsoon ama wa leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eberlexal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaa simikaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta intoo muru ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku shubata laba dolar bar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited ah arkaa taas waaba sababtaan u sirdho simikaarka somta ee leh waa xirmadaata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkadu ugu tala gashay macaamiisheeda hahadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afar gees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afar gees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo salowg la'aan ku isticmaal shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooya howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkeenna ku baahiyeen matooradii bugbugla
waa hagaag mar kale waxaan idileenahay saaxiibayaal ismaqal waa caan wanaagsan weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka wareegga wararka ah raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho qeybaha dhexe ee barnaamijkeenna ayaanu ku guda jirnaa xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka ama xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo maanta kulankooda caadiga ku yeeshay xarunta villa hargeysa ee muqdisho ayaa waxay maanta ka doodeen cutubka labaad ee markaasi dastuurka iyo arinta la xidhiidha damaystirka dastuurka xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya kulankan oo uu shir gudoomiyey gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ayaa ahaa kulankii waa kulankii toddobiyo tobanaad ee labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaliya kulankan waxaa guubjoogka gudoomiye ku-xigeenada labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxaana uu ajenda u ahaa ka doodista soo jeedinta waxkabeddelka dastuurka cutubka labaad xuquuqda asaasiga ah iyo waajibaadka muwaadinka qodobka tobanaad ilaa iyo qodobka labaatanaad gudoomiyaha guddiga dastuurka ayaa ugu horey mudanayaasha baarlamaanka labada aqal ee baarlamaanka soomaliya wuxuu la wadaagay warbixin ku saabsan sagaalkii qodob ee cutubka koowaad ee dastuurka oo doodiisa lasoo xiray islamarkaasina lasoo bandhigay macluumaad qoraal ah oo markaasi xildhibaanada lala wadaagay xildhibaanada labada aqal ayaana waxay aragtidoodu ay ka dhiibteen cutubka labaad ee dibweegista dastuurka oo ay uga horeeyaan arrimaha diinta xuquuqda asaasiga ee muwaadinka soomaaliyeed sida xorriyadda hadalka muwaadinka iyo sinnaanta qofka inuu ku biiri karo xisbi siyaasadeed ee dalka ka jira ururo shaqaale iyo weliba xaqa muwaadinka arrimahaasi arrimo kale ayaa lagaga dooday xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo marka kulanku soo dhammaaday ee bannaanka xarunta ee kula hadlay warbaahinta ayaa waxay ka hadleen geerida xildhibaan hore oo muqdisho meydkiisa laga helay hotel uu ka degnaa iyaga oo sheegay in cadaaladda laga dhowreeyay hay-adaha ammaanka inay sida ay tahay ay u baaraan kiiskan
wa inaa ilayhi raajicuun awalu mara marxuunkaa dhintay kullu nafsu daa'iqat almowt qof waliba naf waliba way dhadhamin doontaa mowdka awalan waxaan isaga ilaahay naxariis ilaahay waxaan uga baryaynaa naxariistiisa waasica inuu jannatulfirdowsa ka waraabiyo ahalkiisii iyo xaaskiisii iyo waalidkii iyo dadkoodii iyo dhammaantayo iyo qaraabadii kalebana waxaan maaragtay uga tacsideynaya ilaahay maaragtay samir iyo iimaan in naga siiyo oo lagu qanco geerida sabab kastoo ku timaado waayahay haddaba waxaa maalmaha kan la wareejinayaa baraha bulshada beryihii hore de wax la yaqaanay warbaahintaha dowladaha haysan jiray iminkana qof kasta oo aan mas-uul haynba gacantuu ku sitaa telefoonkiisa yarbuu ka diraya wuxuu doonabuu ku hadlayaa markaa qofku hadduu dhinto ka nool iyo ka dhintayba xurma inaga mudan yihiin waxaa kaloo loo baahan yahay inaan fidna
haa walaal ee waxaan rabay inaad geyso bangiga salaam waa maxay adiga maalin kastoo degdegna way kugu jirtaa bangiga salaamna waad usii cararaysaa walaalow ee lacago badan baa iga yaalay inaan kasoo baxsadaan rabay degdeg inaad igu geysaan rabaa bangiga oo waan ka xumahay ma isticmaashid miya adeegga deeqtoon maya adeega deeqtoonna muxuu yahay adeegga deeqtoon waa adeeg looga maarmay in la cararo xilligan oo kale adigoo moobilkaaga gacanta isticmaalayo ayaad ka baxsan kartaa lacagta bangiga kugu jirto isla markaana aad dhigan kartaa waxaad ku iibsan kartaa wax kasta oo aad doonayso adigoo sidoo kalena kala socan kara haraagaaga maasha allah adeega deeqtoon waxaad isticmaali kartaa saqda dhexe subaxa hore iyo saacad kasta adeegga deeqtoon waa adeeg bulshadeeda ay u hibaysay salaam somaali bank deeqtoon deeqtoon
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay sow ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto matoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeega gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix fariintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan data internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah waaw waaw xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeegga xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaad xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar gees walaag intaas dheer kala hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeena oo ah facebook com hormud hormud for g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
bremier bank waxaa sharaf u ah in ay kuu keento masterkaad oo kuu suurtagelinaya lacagaha si fudud inaad ugala baxdo makiinadaha lacag la bixidda dunida daafaheeda ku bixi biilasha ku dukaamayso uga iibso internetka shanta qaaradood ee adduunka ha ka walwelin meel weliba oo aad tagto bangigaaga jaabkaaga ayaad ku sidataa bremier bank waa bilow cusub
kaafiyow aboowe badeecadii koroneed ood ku xaraysay bakhaarka maanta kumi ma yaallee ma xaraashtay kurti mise waad ku kifaaxday kowsaray walaalay kolkaan badeecada keeneen ku dhex kuusay baqaaree kamna lay odhan waaye kaadiriinta xayeysiintiiyo dalsan baan kor tagoo badeecadayda kurteed kuma daahin baqaarkoo dadkiibaa hadde dadkiibaa kala boobay shaki taa kama taagno kol horaanba ogaa kulligood bulshadeenna dalsan baa kasbatoo kaadiriin cilmilaa barnaamijyo caqligooda kaabiyo wararka miloo sugan ganacsigooda kurti xayeysiin ku kabee yaa la koodi karaya ka laaweeya jawaabto raadiyaha dalsan hawadaa koreetiyo dayaxuu kor maraaya intaad keenta badeeceed ku dhex kuusta baqaaree xayeysiinna aad ka baqayso ha ku barooran korkeeda keen beenta keen kuuskuus waxaan jirin kalmadkeedu ma ahane inta aad kor u ooyin dalsan ganacsigaaga la kaasho raadiyaha dalsan wuuna deeqay bulshooy dalsan kaala maqal Dalsan Radio.
subersign design design daabacaad ku leh sawir iyo qoraal kalarkoodu sarreeyo cabir kastoo aad rabtaa tiro kasta kulligeed nooc kasta ha ahaatee qalin buug tabeelle funaanad koofiyad bakeeri ama galaas kalandhar stiiker iyo baalfanad qoraal iyo sawir la saaro fuul kalar ah ka dalbo oo ka daabaco subersign design istiikaro aad u xardhaniyo quruxda boorar aad ku qancayso ebed aanana soo marin indhadaraandar ah oo lala yaabo subersign waa mid samayso nooc kasta oo daabacaad ah mid yar iyo mid weyn waa noocyadii u dambeeya oo wada dhijitaal ah subersign brenter farsamo aad u sarrayso adeegoodu mudan yahay u doono u doono subersign brinter cabir kastoo tabeella ayagaa daabacayee subersign dalabkaaga u geey ka dalbo deg deg weeye shaqadoodu daaha iyo dibudhac laga dhowr subersayn mid loo baga weeye alla ilaa magaaladana isu sheegta ganacsatoo dhanna waa meesha ku abuurday ka daabacda subersayna mogan xafiiskooda ama xaruntooda ay ku taallaa waddada maka almukarama ka soo horjeedka guriga shaqaalaha ha mogaanin subersign subersign design
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryanay martidaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa maclaysh yaab waaye maraq digaaga jumba maa suuqa laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa bakhaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihin kabacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragti
daryaa marshaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan iloobi soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumba leewa rooti ama canjeero jumba ku darsa ama muufo kolay tahay Ah.
maraq digaaga jimbo Ah.
ciidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale Eh.
isaga un maanta noo qoosha muufadaan ku cunnin
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo company waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer lixdan iyo shan labaatan iyo toddoba soddon iyo kow ama siddeetan iyo lix konton iyo kow sagaashan iyo sagaal maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa cabdulle iska fiiro hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta inta umru ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku shubata laba dolar bar waxaad helaysaa data internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited ah yaa taas waaba sababtaan u sirdho simikaarka somteele waa xirmo data internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu talagashay macaamiisheeda ha hadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afargees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afargees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo salowg la'aan ku isticmaal ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dr cali baashi cumar rooraye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray wadada ka leexata hotel beder ex hotel amira iyo hotel safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaad ee intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashay sancadood ma taqaan sadarkuu muuqda uma baahna su'aalo subarsayn tayadooda soomaalaha u codaysi
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saaren ama aan kala soocin subarsayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersign waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stikeriska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersign oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahsoon ama wa leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eberle xal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooye howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeenoo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeenoo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta cilaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobaylkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho degdeg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay premier wallet aragtaya maxaad oran premier wallet waa application cusub oo kuu keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga premier waa iska diiwaangelin karaan premier wallet lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo masterkaarkaaga bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulo kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxaay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaay in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg xataa blay storeka ama app storeka
shirkadda fatax general trading company waxa ay noo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinayso nafaqa loo qoray jirkaaga cabitaan qiimo lana raadin qamar mango uga qaado xaajigu quwadiis xiriirta haddaan laga helin qanaaco tabarta qaarkeedna hayn qamar mango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar mango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar maango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku khafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jidhkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar maango u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qotomaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar maango ha qaato cabitaankii qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay nafta ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fitamiino jidhka uu baahan yahay qamar maango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar maango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarkedyada ama gaar xarunta ugu weynay shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar maango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkaddu ay ku leedahay suuq bacaad kala xiriir fafaarintaas dheeryana teleefon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal amaba lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan qamar maango gacantaada ku qaado الحب يعرف بالمذاق
yaa amaa taqan faa'iido mahay kaa xigto waa markaan isticmaalo adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee somtel beriga nimaan gacanta ku hayn nasiib waa ka hiiliyey waa sababta shirkadda isgaarsiinta somtel u soo kordhisay xirmooyinka mobile internetka cusub ee adeega dhamays sax adeega dhamays waxa uu ka kooban yahay afar xirmo maalinle bille iyo toddobaadle ii kala dhigdhig hee ku shubo nus dollar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal muddo soddon saacadooda mahaas faa'iida waa ka buuxdaa sidoo kale ku shubo hal dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo lixdan saacadooda yaa iska fadhi meel xumbaal waa dhammaatay aan kugu daree ku shubo laba dollar iyo bar oo hel unlimited daato internet ah iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo toddobaad ah weligayba qof somteel watoo qof u baaqaaya uma jeedin ugu dambayntii ku shubo shan iyo toban dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo bil ah aryaha nugu daalin warkaan waa adeega lahayna xirmooyinka adeega dhamays garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shuba ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig lacagta geli afargees waa igu og tahay noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmooyinka kala gedisan ee adeega dhamays ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel marxaba iyo guddoon
guud ahaan dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa caawa barnaamijka wareegga wararka dalsan cabdiwahaab cabdiqaadir ayuu farsamada ahaa anigoo cabdiqaadir cismaan nidho ayaada la socodsiinaya nabadgelyo